بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد waa cashirkii inoo socday kitaabkii caqiidatu raasiyeyn waxaan soo gaarnay masalatu siraad marka culimmadu waxay yidhaahdeen wasiraatu xaqun siraatu xaqun jidka siraad ee la marayo waa xaq saasay yidhahdeen marka jidka siraad wuxuu ka mid yahay uun waxyaabaha dhacaya maali maaragtay yowma alqiyaama gudahooda dhacaya masaa'ilka in la rumeeyo loo baahan yahay oo maalinta qiyaamada gudaheeda dhacaya siraadka ka mid marka mima ajmaca calayhi ahlu sunna waljamaaca mima ajmaca calayhi ahlu sunnati waalxaq mima ajmaca calayhi asalaf waatafaqa calayhi ahlu altawxiid والصدق والإيمان مما يكون بعد الموت وما يكون يوم القيامة الصراط الإيمان بالصراط يعني waxyaabaha ay ku kulmeen ay ku heshiiyeen ahlu sunna oo ijmaaca ku yihiin dadka ahlu xaq ah oo salafka saxaabadii taabiciintii taabitaciintii quruunan mufadal ay ku kulmeen oo ahlu tawxiidka aliimaanku ay rumaysan yihiin waxaa ka mid ah waxaa dhacaya in la rumeeyo mowdka kadib laga bilaabo qabriga cadaabulqabriga ilah naga badbaadiyo ama naciimulqabr qabriga laysku wanaajiyo qofka lagu nicmeeyo ama lagu cadaabo iyo waxa ka dambeeya waxa ahaanaya maalinta qiyaamada in laisa soo saaro laisxisaabiyo laismiisaamo kutub la isa siiyo siraadka la maro dadka laysu kala qisaaso ilaa akhirihi marka aliimaanu bisiraad baa ka mid ah saa darteed imaamu axmed raximah ullah axmed ibnu xambal wuxuu yidhi imaam ahli sunna nuuminu biاsiraati wاlmiisaani wاljannati wاnnaari wاlxisaabi laa nadfacu dalika walaa nartaab waxaan rumaynaynaa jidka siraad in la mari doono ilahay hanoo yasiro iyo miisaanka lamiisaami doono acmaasha iyo dadka la miisaami doono iyo jannada iyo naartan rumaynaynaa iyo xisaabta walaa nadfacu dalika walaa nartaab arrintaas ma riixayno ma diidayno kamana shakisanin buu yihi imaamu axmed almasaa'il warasaa'il lilimaami axmed ee hadalka ku yidhi mujalladka labaad safxada laba boqol iyo sideed asiraad asiraad oo saad ah luqada carabiga waxaa la yidhaha aariiq alwaadix aariiq alwaadix oo saad marka laga dhigo sidoo kale siin haddii laga dhigo asiraat la yidhahdana waa la mid za haddii la aqriyo aziraat la yidhahdana waa la mid soo ma arkaysid marka aariiq alwaadix ayaa la yidhahdaa walidaalika saasay suurat alfaatixa ku timid qiraa'aadkaas aayadda ihdina siraata almustaqiim oo maalin walba aan ilaahay subxaana wa tacaala ka barino ihdina ilaahu nagu hanuuni ilaahu nagu sug ilaahu na tusi saddexdaa macnaa way gelayaane asiraata jidkii almustaqiima toosna waa hal jid waa jidka xaqa jidad badan ma aha marka aayaddan waxaa loo deliishadaa in islaamku yahay hal jid oo aysan jidad bad ahayn oo aysan bannaanayn axzaab iyo jamaacaad kala duwan muslimiintu inay u qaybsamaan iyo kooxaysi taas waa faa'iido oo iska jaanibi ah hadda uma jeedno waa un tambiih marka saddex qira'a ku soo aroortay aayaddaas asiraata bisiin siin khaalisa in la akhriyo marka qiraa'atu qumbul can ibnu kathiir weeye warweys can yacquub yacni siin in la akhriyo qiraa'atu qumbul can ibnu kathiir warweys can yacquub oo siin khaalisa la akhriyo aziraat za la akhriyo zaay oo maaragtay ishmaam lagu sameeyana qiraa'atu khalaf can xamza weeye asiraat oo bisaad la akhriyo alkhaalisa saad macnaha waxaa weeye waa qiraa'at intii kasoo hadhay aimada ka soo hadhay intaas ayaa soo aroortay marka marka haddii siin la akhriyo min alistiraad bay ka timid bayna culimmadu alibtilaac waa liqid oo kale yani jidkii qofkii qaadahayay inuu liqay oo ku dhex jiro oo kale camal saa darteed carabtu waxay dhahan laa takun xulwan fatustarad nin qof aada u macaan ha noqoninoo lagu cuno oo lagu liqo yani lagu liqo qof dhexdhexaad ha noqo yani xadaaf ha noqonin qof aada u macaan oo la liqo dadku way ku liqayaan yani saas waa carabtu saas yidhahdaan waa mathal carabi ah marka asiraad waa osaadka la akhriya waa jisr xagga sharciga islaamka iyo siin hadii la akhriyo hadii la akhriyo inta waa isku mid eh waxa weeye وجسر منصوب على متن جهنم يعني في الشريعة الإسلام كحويقنا صراطك جسر منصوب على متن جهنم وظهرها بينها وبين الجنة و ما أرقتي وجسر ما أرقتي أما و اسكحرة اسكحرة أو لبا دينا اسكحرة oo kor saaran naarta jahanamo korkeeda maraya subxaan allah marka qof walba si u yaqaano carabiga carabtada kubri iyo waxbay yidhaahdaan qaarkood qaarna waxay kale u yaqaanaan af soomaaliguna wuu fara badan yahay marka almuhim waa dekeda la kor maro oo maarata webiga kor saaran ama toga kor saaran ama kor saaran maaragtay meelaha biyo mareenka ah oo lagaga gudbo oo la kor saaro ayaa la yidhaahdaa jisr marka waa jisri kor saaran jahanamo korkeeda nacuudu billaah oo u dhexeeya jannada iyo naarta oo ka ka dhuuban bay yidhaahdeen sida soo aroortay adilada qaarkood min ashacri adaq min ashacr timaha ka yani ka ka dhuuban wa axad min asayf seeftana ka af badan zaliq oo lagu simbiraxanaya weliba subxaan allah yaa ka badbaadi allahu aclam allahu akbar yamuru almu'minuuna wa cusaatu almu'miniina calayhi bacda mufaaraqatihim almowqif walxashri walxisaab marka mu'miniintaa maraya iyo iswata kulligood cusaadooda kuwii caasiyaalka ahaa iyo kuwii kale ee saalixiinta ahaa ee maarata mutaqiinta ahaa ayaa maraya markii ay mowqifka iyo xashriga meesha laysugu yimid xisaabta ka dhammaadaan ay halkaa marayaan iyagoo jannada u socda waa meelaha ugu daran runtii ee qofkanu ka fikira loo baahan yahy marka xaaladooda kala duwanaanaysa ila aljanna jannada ay gudbi rabaan naarta sii kor marayaan subxaan allah marka xaalado axwaal mutafaawit ay ku marayaan calaa qadri acmaalihim fi dunyaa adduunyada si iimaankooda iyo camalkoodu ahaa kuwa u horreya waxay ku mari doonaan kalbarqi siduu axaadiis kusoo aroortay ilaaco kale allahuma ajcalnaa minhum ilaahu naga mid ay kuwaas bacduhum ka mari riix dabayl xoog badan oo kale bacduhum ka mari alfaras aljawaad faraska dheereeyo oo kale bacduhum ka mari rukaabi libil ama rikaabi libil geela ma artay socodkiisa oo kale ordaya bacduhum ka shadi arijaal ragga orodkooda ay ku marayaan waa cadwihim bacduhum ka mashi rijaal ragga orod socodkooda oo kale bacduhum yazxaf gurgurashay ku marayaan iyo qaar salka ku siqaya acmaashooda saa noqota laa ilaaha ila allah wa minhum man talxafuhu annaar qaar naartu ay maartay leefaysaa ku jira oo taabanayso dembigii u gala dartii ka badbaadaya markaas aha iyo qaar ku dhacahaya naarta ku dhacahaya walciyaadu billaah qofki jidka ka gudbana jannadu gelaya marka laba dhinac buu leeyahay oo maaragtay labada dhinac ee jidka markii la dhiso oo kale labada dhinac buu leeyahay kalaaliib buu nabigu ku sheegay alai salatu wasalaam yacni biro godgodan oo dhinacyada oo la amro inay qabato qofkii ilaahay amro marka qofay xagato oo ka badbaado oo jannada u gudba iyo qofay naarta ku tuurtana way dhacdaa walciyaadu billaah iyagoo dadku muwaxidiin mu'miniin yihiin allahu akbar marka masaladaas weeye marka qofkii marasiraadkaas saddex bay noqonayaan dadka maraya jidka dadka maraya qof badbaadahayo isagoon la taabano birahana taabana badbaadayo iyo qof marka u horeysaba ku halaagsamayo oo ku dhacaya iyo qof ay xagxaganayso markaa badbaaday qofka ugu horeeya maraya nebi maxamed wey alayh isalaatu wassalaam kadibna ummaddiisa maraysa qof markaa hadlihayo oo bini aadama ma jirto qof walba cabsidiiba ka badatay ila rusul rusulna waxay leeyihin allahuma sallim sallim allahuma sallim sallim ilaahu nabadgeli ilaahu nabadgeliyo ilaahu badbaadi ilaahu dadka badbaadi bay leeyihin marka dadka ahlujannaha markay jidkaa maraan waxay istaagi doonaan qantara bayna aljannati wannaar meel murtafic ah oo laysugu yimaado oo janna naarta u dhexaysa markaasaa wax alla wixii u harhsanaa ee fayuqtasu libacdihim min bacdin qisaasan yacni halkaasa loogu kala qisaasaya qisaas ugu dambeysay oo xiqdigii iyo xaasidnimadii iyo buqdigii dadka isu cadhaysnaa halkaasay ku dhammaan fayadkhuluuna aljanna ikhwaanan calaa sururin mutaqaabiliin marka iyagoo walaalo ah oo qalbigoodu fayow yahay oo nadiifa jannada qofaa nadiifan jannada ma galaayo marka maanta intay goorigoor tahay xiqdigii xasidnimada iyo buqdiga iyo cadhadii qofkun iska saaro oo iscafiyaan dadku ayaa looga baahanya nacam marka masaladaas waa masalo maaragtay aad sidaa ugu adag weeye saas darteed waxaad ogaataa ahlu sunnuhu waxay sugayaan nusuusta kitaabkii sunnadu waxay sugeen qur-aankana way ku soo aroortay meelo badan axaadiis badanna waa ay ku soo aroortay oo ma aragtay ku timid siraadka waynu ka hadlay waynu soo wadnaa insha allah casirada dambe waxaad ogaataa intaynan taa u gelin siraadku laba u qaybsamay culimadu islaamku yidhaahdeen siraad xisi iyo siraad macnawi mid oo jid oo xisi ahoo la taaban karo oo la arkayo oo iyo mid macno ahaana ayuu uqaybsamaa mid macno ahaana ayuu qaybsamaa midka la arkayo waa ka naarta dusheeda la taagi doono oo dadka ay ku gudbi doonaan hadda aynu ka hadlaynay oo dadku camalkooda ay ku mari doonaan midka macnawiga ahana waa takaaliifta iyo waajibaadka hadda la isa saaray adduunka intaad joogta ah nacam nacam marka waa takaaliifta sharciga ee nebi aadam laga soo bilaabo wakhtiga adduunka la keenay ilaa yowmina haada ambiyada ilaahay ummado kasta xagga ilahay ugala yimaadeen ayaa ah siraadka macnawiga ah jidka macnawiga layska rabo awaamirta iyo waxyaabaa laysfaray waxyaabaa layska reebay xalaasha iyo xaraamta oo ilahay dad ku kalifay oo tawxiidka ugu horeeyo iyo shirkiga oo laga tago iyo tawxiidka oo la qaato iimaanka oo maartay masaladaas qofka marka jidka toosan macnawiga ah ee takaaliifta ilaahay amray xaaraamta iyo xalaasha iyo amarka iyo nahyiga iyo qofkii ku sugnaada maanta ee ku toosnaada berina jidka siraadka kale ka badbaadaya siraadka naarta kor taagan ka maanta haddaad ku sugnaatid kaana beri ilahay waa ku sugaya subxaanahu wa tacaala subxaanahu wa tacaala walidaalika ilahay wuxuuna amray inaan dhahno ihdina siraata almustaqiim jidka macnawiga ee toosan oo adduunka aki oo dariiqa jannada ku gaadhsiin haya ah waa ka macnawiga ehe ilaahayu na tusi ilaahu nagu irshaadi ilaahu nagu sug ilaa aanan ka qalloocsamin ilaah qur-aanka wuxuu ku yidhi wa ana hada siraatii mustaqiima faatabicuuh walaa tatabicu subul fatafaraqa bikum can sabiilihi dalikum wasaakum bihi lacalakum tattaquun waa kaa jidkaygii toosnaa markuu ilahay kasoo sheekayay tawxiidkii iyo axkaam badan jidkii toosnaa waa kaas hada siraaطi mustaqiima wakaa toosan ee raaca fatabicuuh walaa tatabicu subul jidadka ka baxa ee qalqallooca ee wadda goodirka ana ha marina oo fatafaraqa bikum can sabiil haddaad martaan jidka toosnaa baa idinka kala kaxaynaysa dalikum wasaakum bihi kaasuu ilaahay idin amray inaad ku dhegtaan lacalakum tattaquun saad ilahay uga cabsataan suurat lancaam wuxuu kaloo allah yidhi yahdii ila alxaqi wa ilaa siraatin mustaqiim ilahay wuxuu ku xanuuniyaa dadka xaqa iyo jidka toosan suurat alaxqaaf axaadiis badanna way ku soo aroortay soo maarkaysid marka masalatu siraad waa masala saa u culus weeye waynu sii wadi doonaa adilada ku soo aroortay laakiin caawa darsigu halkaa inuu joogo wallahu aclam wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed walxamdu lilaahi rabi alcaalamiin subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa ant astaqfiruka waatuubu ilayk